كتابنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban saraakiil caddaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gudaha magaalada baardheere ee gobolka gadow askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dad shacaba ku laayay deegaan hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalka ah ayaa ka hadashay dil askarteedu dhallinyaro u geysteen xilli ay doonayeen inay kufsadaan gabar ka mida dadka ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho kulan ay barbar socotay dowro ayaa loo qabtay waxgaradka deegaanka mubaarag ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose mashruuc raashin qaybin ah oo ay dad badan ka faa'iidaysteen ayaa laga sameeyey degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dagaallo saacado badan qaatay ayaa maleeshiyaadka faano iyo ciidamada ethoobiya ku dhex maray gobolka sheewa ee dalka ethoobiya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban saraakiil caddaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose warkaas iyo war kaloo ku aadan howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere ee gobolka gadow waxaa ka waramaya mahad cubayd ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose iyo gedo haddii aan ku bilowno gobolka shabeellaha hoose mujaahidiinta ayaa howlgal qarax ay u adeegsadeen waxay la beegsadeen koloyo gaadiid ah oo waday sahay iyo saad ayna la socdeen ciidamada shisheeye iyo saraakiil caddaan ah islamarkaana marayay deegaanka ceelwareegow ee shabeellaha hoose mid ka mid ah qaraxyada ayaa haleelay gaari nooca tawga ah oo ay ku xirneyd isgaarsiin kaasoo ay saarnaayeen sagaal sarkaal oo caddaan ah gaariga ayaa gebi ahaanba burburay waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaalkii sarkaal qaraxa kadib kolonyadan ayaa hakadgeliyey socodkoodii waxayna goobta ku sugnaayeen in muddo ah maadaama uu soo gaaray khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dhanka kale howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiintu shalay galab ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxay ku dileen askari magaciisa lagu soo koobay tawane kaasoo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka askarigan ayaa waxaa rasaasta lala dhacay isaga oo aan war ka hayn halka looga yimid marar kala duwan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgalo gobollada gedo iyo shabeellaha hoose ayaa fuliyey howlgallo kala duwan kuwaasoo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhanka kale waxaa jira howlgallo shalay iyo xalay ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo iskugu jira dagaallo toos ah iyo weerar loo adeegsaday madaafiic kana dhacay gobollada shabeellaha hoose baay iyo jubbooyinka haddii aan ku horumarno gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weeraray xero ay askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka goofgaduud buuray ee hoostaga magaalada baydhabo shabeellaha hoosena mujaahidiintu waxay dagaal toos ah habeenkii xalay ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay ku lahaayeen degmada jannaale weeraradaasi ka dhacay gobollada baay iyo shabeellaha hoose ee habeenkii xalay lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ilaa iyo hadda kama aanan helin wax faahfaahin ah dhinaca kale jubbooyinka haddii aan eegno ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay weerar culus ku qaaday kolanyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ay hawada ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka dagaalkan ayaa si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada bargale iyo yaqdabey waxaana halkaasi lagu jebiyey kolonyadii ka tirsanayd ciidamada dowladda federaalka ayadoo weerarka kadib ay goobta ku soo degeen laba diyaaradood oo helikobtar ah kuwaasoo goobta ka daabulay askartii ka dhaawacantay dowladda federaalka isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay shalay galab madaafiic ku garaaceen xero ku taalla deegaanka buula guduud ee dhaca duleedka magaalada kismaayo waxaana halkaasi degganaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka madaafiicdu markii ay bilaabatay askarta ayaa bilaabay inay cararaan ayagoo raadinaya meel ay uga badbaadaan madaafiicda maalmihii tegay weeraro kala duwan oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacayay duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan aagga buula guduud waxaana halkaasi khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka
askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dad shacaba ku laayay deegaan hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya duuleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in fal dil ah oo ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaas ciidamada dowladda federaalka si gaar ah kuwa dalka eritereya lagu soo tababaray oo maandooriyaha xashiishka kasoo dhergay ayaa dad shacab ah ku laayay deegaan dhacad duleedka magaalada balcad ehelada dadka la xasuuqay oo isku soo bax ka dhigay deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ciidamo oo ka tirsanaa dowladda federaalk oo isbaaro u tiilay deegaanka ay dhibaatadaas ku darsadeen inay weerar kusoo qaadaan dadka rayidka waxa waaye annanka ninmaan ninkaa ceshado lahayn nin u aarana malay soomaalida ku mahmahdaa annanka waa wareernay waa nala ba'shay waxa waaye hadda xalo waxaa nugula dilay gebdhahaan kubaagaa aan kufsahaa aan nugula dilay annankana ilmihii ilmihiina waa ka celihaayeen gebdhahaan kubiinahan kufsaynaa ilaykumisa madiidee annankana waa ka celaynaa saas awgeedaan horta ku dhammannay ogaadha unuka waa nala laayey alxamdulila shukur caalamiina waxaa joogto ineen garadkeennaa joogto biriga biri nooga dambaysa ma leh waxaan rabnaa maaragtay gumaadkaas nagula haayo gumaadkaas nagula haayo rag waa dhintaa waana noolaadaa dhimashada yaraana ma leh weynina ma leh cawaa meelmari weynay maalimaa meelmari weynay cuntaan karsa weynay ilaahay kuma samadiide waxaan rabnaa ciidamadaas oo maha la keenay oo haddii la keenay ah waxaa nagu naqdeen ilaahay kuma samadiide inay carruurtayna laayaan ay nagu naqdeen ninkaas jeebkiisa waxaan ka soo bixiyey siddeed xaboo xashiishaan ka soo bixiyey halay siddeed xaboo xashiishaan jeebkiisa ka soo bixiyey ninkaasi waa dembiile wuxuu ka galay shacabka wuxuu ka galay hooyooyinka wuxuu ka galay dhallinyarada waa midda hore waddada isbaarada ha laga dhex qaado waddada isbaarada ha laga qaado waxaa kaloo labeeya shacabka magaalada ku nool dawladdaa nooga dartay inay dhahan maaha dawladda timid hadday nooga darto waxaa leenaha dawladey waa nooga dartaye naga leexo
si kastaba askarta dowladda federaalk ayaa sii kordhiyey dilalka ka dhanka dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaaf ayay ahayd markii ay askar ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk ay dil ugu geysteen wiil dhalinyaro ah kaas oo dilkiisa ka dhacay suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan gooba ay ka tirso dowladda federaalk ayaa aad uga cabanaya arrinkaas dowladda federaalka ah ayaa ka hadashay dil askarteeda u geysteen dhallinyaro xilli ay doonayeen inay kufsadaan gabar ka mida dadka ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho waxaa ka warramaya cabdulaahi soomaali bulshada ku dhaqan deegaanada carafaad iyo hiir weyne oo u dhexeeya balcad iyo muqdisho ayaa shalay waxa ay dhigeen isu soo bax ay kaga soo horjeedaan tilaabo ciidamada dowladda federaalka habeen hore ay ku dileen laba ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan deegaanka carafaad islamarkaana mid kale ay ku dhaawaceen ciidamada oo fadhigood iyo xero ku taale hiilweyne ayaa xili dambe oo saqdhexa ah waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka carafaad si ay u kufsadaan gabar ka mid a dadka deegaanka saddex ka mid a dhallinyarada deegaanka oo ay qaraabe iyo ehelba gabadha ahaayeen ayaa u soo gurmaday xilli askari ka mid ihi uu isku dayayey in gabadha uu kufsado laakiinse nasiib darro baas ayuu ku harqaamay saddexdii wiil laba ka mid a ayaa goobta ku qurbaxay halka mid kalena dhaawac soo gaaray xildhibaan cusmaan xaadoole oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa shalay waxa uu tegay deegaanka hiirweyne si uu u dejiyo xaaladda bulshada oo aad u kacdoonsaneed islamarkaasina xiratay waddada laamiga ah ee isku xirta balcad iyo muqdisho ujeeddadu waxay ahayd in dadka la dejiyo si waddadu ay u furanto maadaama ay maraan xubno ka tirsan dowladda federaalka ah geesta kalena gaadiidka ku safra ay lacaga canshuur ah ka qaadatay dowladda federaalka ah xildhibaan cusmaan xaadoole waxa uu sheegay in askartooda ay maandooriye isticmaalaan islamarkaana iyaga oo sarqaansan oo qoryaha ammaanku u furan yahay ay haweenka ka kor dhacayaan
wiilashaas meesha lagu daada in dadka lagu dilo ilaahayna ha u naxariisto in saas dadka loo laayo oo nin ciidan sheegahaya militariyan ah dhahaya qarankan inuu u dhintay dadka difaaca loogu talagalay inuu saas wiilashayn u laayo waxaan aqbalaynana maaha walaxaan aqbali doonana xataa maaha waxaa soo yaray gabdhaha guryaha inta lagu tago qoryaha lagu qabsaayo nimankan waxaa loogu talagalay waddankan inay inay xoojiyaan amniga ay wa- loogu talagalay looma soo dirin inay inta xashiishka soo dhergaan aqalada iyo guryaha inta qoryo baasa saaran qaataan ay ku yaacaan ee dadka aroosmanka ii qabo ee habeenka xabada ku furaan ay ise gabdhaha kufsadaan ay dadka laayaan looma soo dirin kani waa mid ka mid a dhibaatooyinka ay qabaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo deegaanada kale ay ka taliyeen dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada dumarka iyo bulshada kale ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay haystaan nabadgelyo buuxda oo la isku hadlay karo halka bulshada kalena intii la dilay intii la dhaawacay iyo intii la kufsado mooye kuwa kale ay wadnaha farta ku hayaan kulan ay barbar socotay dowro diini ah ayaa loo qabtay waxgaradka deegaanka mubaarag ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya dowladan oo loo qabtay odayaashaiyo waxgaradka deegaanka mubaarag ayaa socotay muddo toddoba cisho ah iyadoo gebagabi khitaami oo aad u wanaagsan loogu soo xidhay maalmihii ay u jilib xirnaayeen qaadashada dhaxalka cilmiga oo aakeed qaali ah oo wallah wax ka fahansiiyey ciddii uu doono munaasabadda gebagabada u weed ayaa waxaa sidoo kale lagu soo afjaray kulan berber socday dowladda iyadoo qaar ka mid a odayaasha ay goobta ka hadleen ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay suldaan maxamed axmed gaballe suldaanka beesha begedi oo isiguna qayb ka ahaa kulanka dowladan muddo toddobaad ay socotay laba iyo labaatankii bishan ay soo bilaabatay maantana ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka duuri sharciyaa lanoo furay odayaasha ilaa afartan ruux bay gaarayeen deegaanka mubaarag degmada waa iska ballaaran tahay maanta odayaasha beesha mubaarag aa meesha lagu soo kulmisay ilaa afartan ruux oo kale duuri sharciyaa loo loo bandhigay waa alxamdulilaah odayaasha in badanna waa lagu booriyey ilaa xil- xiliga hadda lagu jiro xil xasaasiyad oo mataqaanaa oo wadanka gaalo kusoo duushi waaye degmadii maanta anaga ka abtirsanayna maanta adaba haysto marka eh, guwaabin badan baa loo jeediyey odayaasha wa- in badan waxaa loogu baahan yahay insha allahu tacaala taqwallaah ilaahay cabsidiisa horta inay ku dadaalaan oo mataqaanaa eh, haddana ma- ay ku dadaalaan eh, halaal qudasho inay sujaac noqdaan oo gees ay noqdaan saqun nafsi inay noqdaan wax badan ayaa horta eh, meesha loogu soo jeediyey insha allahu tacaala waxaan hormuud u nahay maanta bulshadaas oo ku dhaqan degmada awdheegle gaar ahaan hadda beesha mubaarak oo dowladdan lagu soo xiray insha allah odayaashina haddaan nahay waxaan ku ballan qaadnay insha allahu tacaala harakada habadeeda inay dambeyn doonto anaga hormuud aan noqon doono aan ku bilaabi doono degmadeena oo maanta adowga haysto oo duulimaadka ku ah oo diyaaradahan kor ku wareegayso iyo adowga oo ko- kule jismiga ah mataqaana kule oo walaal kula sheeganayo oo halkaa kula joogo degmada insha allahu tacaala xabadda anaga ugu horeyn doon harakada insha allah waa naga dabeyn doontaa insha allahu tacaala odayaasha go-aankaas xadigaasna waa ku ballan qaadnay horteeda walaayada horteeda waa ku ballan qaadnay waana fulin doonaa insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid a odayaasha ayaa iguna ka warbixiyey kulanka iyo dowladda ay qaateen waxayna halkaasi fadhiin iyo baaqyo ugu soo jeediyeen dhallinyarada iyo dadka ku jira safka shisheeyaha kuwaasoo ay kula taliyeen in ay towfiiqda soo raasadaan oo dadkeen aan ugu baaqno inay soo toobiyaan oo ayaga dadka aniga naga tirsan inay ka soo baxaan safka adowga marka ina- inay fursad loo siiyey in afis loo fidiyey ayna dadkooda la soo xiriiraan ay ka soo toobiyaan say u badbaadaan adduunkooda ay uga badbaadaan dilka oo xabadda ah, xarakatulmujaahidiin ay uga badbaadaan naartana ay uga badbaadaan cadaabka ilaahay ay uga badbaadaan maanta kutaabkas qur-aanka ee kariimka ee galanta ka haysana sunna maxmeda haysana gusdambeedka ka dhegana marka isagna saasanagadaa qobadeen inagato irtin dambe meel sheego fadaane safka odowka ha ka baha walaalihiin mujaahidiinta ha ka biira islaamka ha gala kutaabka ilaahay ha dhawaada maanta kutaabkaas haddii isan diidan wallaahi alcadiim manshal hiraana nabadoono iyo naym aragne rag iyo dumar iyo caruur manshal hiraana sidii falastiin iyo ka socota ikdorganunasi ka socona sidii isan rajeesan sikuyuni rajeeyoyna anti habadaan anas gobana ee ma aragnay maanta fursada haysataana iriida kastii ka dhaman gabalka antiin dhiina aan la kulungna isagna yaqiinta oo iqaabta aakhir aan la kulungna ama weela saanaa hak safkaas aduuka ka baha tawbisiin furun lambari halaasan suldhaami latin nabadooni latin ee afar iyo labaatan saac langwal boolay inta ka baha ogsantiin walaal wali ka dhagaa oo la siin sheego hoy adowka siin ka dhaha shaqeeyan masiinka badbaadiya huu dheey dowraadka sharciga ee loo qabanayo odayaasha waxgaradka iyo dhammaan dadka ku sugan wilaayaadka ayaa mid lagu kabcinayo cilmiga bulshada mashruuc raashin qaybin ah oo ay ka faa'iideysteen dad badan ayaa laga sameeyey degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka waramaya maxamed muudey axmed abu muslim
boqolaal dadweyne oo ka socday afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay degmada saakow ayaa loo qaybiyey raashin iyo agabyo kala duwan ee jubbooyinka deeqdan raashiinka ah ayaa waxaa soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan saakow iyaga oona u mahadceliyeen maamulka wilaayada islaamiga iyo kan degmada ilaa iyo toddoba boqol oo qoys oo ka kala yimid afarta xaafadood oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay gurmadka la siiyey waa kuwan dadkii loo qaybiyey raashiinka iyo agabyadii la siiyey oo codbaahiyaha alfurqaan la dhex qaadnay kuwaasi oo ka warbixinaya gurmadka soo gaaray jaamac siciid madi waxaan helnay bariis bur sokor digir cusbo saliid ilaah khayr ha siiyo raashinkaani ammaanta qaadateen yaa idin qaybiyey walaayida ilaah khayr ha siiyo gaalada alla ha jubiyo alxamdulilah ilaahay ugu maxadinaynaa bariis bur sokor digir cusbo yaana na siiyo walaayada na siiyo ilaahay guul ha siiyo ilaahay muslimiinta kor ha lagu yeelo anigu waan helay bur iyo bariis iyo sokor iyo saabuun waa gartay bal farxaddaadi ka waran farxaddeeda aad iyo aad baa u wanaagsanahay inuu madaxda ilaahay kor ka yeelo ibraahim macalin umar saliid bur bariis saabuun aag elisay walaadi aad iyo aad iidaan farahay muslimiinta nolosha ilaahay kor kuweel iidaan farahay ilaahay gaalana oo jebi ilaahay udowkana oo jebi gaadalaan oo gobada ma ahan markii ugu horeeyey wilaayada jubbooyinka ay gurmad ka qaybisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dagaalo saacado badan qaatay ayaa maleeshiyaadka faano iyo ciidamada dowladda ethoobiya ku dhex maray gobolka shaba ee dalka ethoobiya wararka ka imaanaya waddanka ethoobiya ayaa sheegaya in dagaallo lagu hoobtay ay maalintii afaraad oo xiriira ka socdaan deegaana ka tirsan gobolka sheewa oo qiyaastii boqol iyo sagaashan kilomitir u jira magaalada caasimadda ah ee adisababa dagaalada oo u dhexeeya ciidamada militariga dowladda xabashida ethoobiya iyo mucaaradka faano ayaa galaaftay nolosha tobaneeyo ruux oo dhammaantood ka tirsan dhinacyada dagaalamaya ilawaradyo ayaa soo teebiyey in dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo xooggoodu ka dhacay deegaanka minjir ee ka tirsan gobolka sheewa saraakiil u hadlay kooxda amxaarada faano ayaa sheegtay guulo ay dagaalka ka gaareen waxayna war ay soo saareen ku xaqiijiyeen inay dileen laba-iyo toban askari islamarkaana ay burburiyeen saddex booyadood kuwaas oo shidaal u waday militariga dowladda ethoobiya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa